الرحيم باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا وحباب كان وكهب ليا جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة الروح مؤمن كا حسنات في وناقي صلى الله عليه وسلم الدنيا يا آخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا لكن قالك wixii wanaaga u sameeyo gaalku in adduunyada un loogu soo dedejinayo wamaa lahu fi laakhirati min nasiib aakhirana inaanu nasiib ku lahayn gaalku can anas bni maliki waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaah alla ka ahaade qaala inuu yihi qaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha alla laa yadlimu ma dulmiyo mu'minan mu'min xasanatan xasano keliya ilaahay mu'minkama dulmiyo yucطaa waxaa lagu siiyaa bihaa xasanada fi dunyaa adduunyada waa lagu siiyaa oo adduunyadii iyadoo lagu abaalmarinayo ayaa caafimaad iyo cuud iyo waxa weeyaan nicmo adduunyo ilaahay waa ku siinayaa adduunyada wayujzaa waa lagu abaalmarinayaa bihaa xasanada fi laakhirati aakhirana waa lagu abaalmarinayaa yacni ruuxii mu'minkaa xasano iyo wanaag wuxuu sameeyo adduunyadiina wanaag baa lagu siin oo xasanaadka iyo khayraadka uu samaynayo ilaahay waa ugu nicmaynayaa adduunyadii falanuxiyan waman yacmal min asaalixaati min dakarin wa unha wahuwa mu'min falanuxiyannahu xayaatan ayiba marka dee nolosha wanaagsane asalkii waa waa ismi'naanka iyo inshiraaxa iyo waxa weeyaan qalbigiisa mutma'inka ku abig iimaan sidoo kale tan xisigee adduunyana ilaahay subxaanahu watacaala waa siinaya wayujzaa biha fi laakhira aakhirana waa lagu abaalmarinaya oo dee jannadii ayaa ku helaya tan adduunyadase dee waxaa dhici karta in laba imtixaamo oo waxa weeyaan adduunyada aanu ku helin waxba laakiin aakhiro iyada waa hubaal waayo adduunyadu dee addunya sijnu lmumini wa jannat lkaafir adduunyadu waa ruuxa muminka ajeelkiisa iyo xabsigiisa marka waxaa la arkaa oo laga yaabaa ruux mumin ah adduunyada inuu ku rafaado ku dhibaato muto taa macnaheeduna ma aha dee inaanu ilaahay jeclayn bal jacaylka ilaahay uu jecel yahay waata u sababaysa in lagu imtixaamo adduunyada walidaalika addoommada wanaagsan iyo ambiyada iyo mursaliinta in badan oo kamid a adduunyada waa lagu soo imtixaamay laakiin imtixaamka adduunyada waxay ku mudanayaan darajo aakhiro oo aakhiro ayaa ilaahay darajaad kor ugu qaaday waa malkaafiru gaalka miya fayucamu waxaa lagu quudiyaa oo lagu siiyaa bixasanaati maa camila wuxuu sameeyey xasanaadkiisii bihaa xasanaadka lilah ilaahay wuxuu sameeyey fi dunyaa adduunyada yacni alla dartii xasanaadku ugu sameeyey adduunyada waxaa lagu quudinayaa uun adduunyada wa ama alkaafir gaalkii miyaa fa yucamu waxaa lagu quudinayaa bixasanaati maa camila biha lilah yacni xasanaadkii ilaahay dartii uu sameeyey waxaa lagu quudinayaa oo lagu siinayaa fi dunyaa adduunyada ayaa lagu siinaya oo barwaaqo iyo laqnaan iyo waxa weeye raaxo adduunyo ayaa loogu bedelayaa xataa idaa afdaa ilaa marka uu gaadho ila alaakhirati aakhira uu tago lam takun aanay u ahaan lahu isaga xasanatun xasanaba aanay u ahaanin wanaag keliya wanaagaas oo yujzaa lagu abaalmariyo bihaa xasanada ilaa markuu aakhiro tago xasano keliya oo lagu abaalmariyaba u waayo macnaha maqtacan dambe ee xadiidkuna waxa uu yahay ruuxa gaalka ah wax alla waxa adduunyada xasanaad u samaynayo markaa dee waxyaabahan yani waxa weeyaan caawimooyinka iyo ficlulkhayrka iyo adeega guud iyo masaalixda caamka ay qabtaan dad baa la caawinaya waxbaa la siinaya ummaday waxu tarayaan waxyaabaha adduunyada marka ay qabanayaan dee ilaahayna garan maayaan in badan oo kamidi oo yani laakin lilah waxaa loo jeedaa un dee masaalix guud waxyaaba caama oo dadkii waxtar u ah oon iyaga nas iyo waxtar gaar u ahayn ayay qabanayaan mararka qaarkood oo mashaariic dhan ayaa ummadaha ay u jeexayaan oo u samaynayaan marka gaalku masaalixdaa caamkee uu sameeyo waxyaabaha caamka ah ee dadka masaakiinta u baahan ay u tarayaan dee aakhiro ajriyo abaal kuma laha waayo waman yakfur biliimaani faqad xabita camalu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin waayo dee mar haddaanay iimaaniyo tawxiidba lahayn camalkoodu waa guray waanu baaba'aya oo maxay haddaa ka faa'iidayaan wanaagay dadka u qabanayaan dee adduunyada ayaa lagu abaalmarinaya walidalik adiga arkay gaalku fi dunya adduunyada cid walba ka raaxo badan oo ka adduun badan oo ka amwaal badan waayo waxay qabanayaanba adduunyada lagu soo dedejinaya aakhirana iyagu nasiib ku lahayn macnu waa sidaas baabuna alislaamu maa huwa wabayaanu wabayaanu khisaalihi baabkana waxa uu ka hadlayaa islaamku waa maxay iyo qasladaha ama sifaadkiisa caddaynta la caddaynayo can alxati bni cubayd illaah طلxa بن cubayd لlah waxaa laga wariyey أxad الmbشirيina bاljanة raضي الlahu canhu ilaah alaakaadi qaala inuu yihi jaa waxa yimid rajulu nin baa yimid ilىa rasuuli الlah rasuulkii alla ayaa inuu yimid salى الlahu عalayhi wasalam ninkaasoo min ahli najdin ree najdi ah kaasoo saa'ira الra'si timihiisu ay taagtaagan yihiin nin madaxiisa iyo timihiisu ay taagtaagan yihiin oo ordaya ayaa nabiga u yimid salى الlahu عalayhi wasalam ninkaasoo nasmacu dawiya sawtihi codkiisa dhawaaqiisa aanu maqlayno oo walaa nafqahu maa yaquulu wuxuu leeyihiina aanaan fahmayn xataa danaa ilaa wuu soo dhowaaday min rasuuli illaah rasuulka alla ilaa wuu soo dhowaaday sala allahu calayhi wasalam faidaa huwa waaba isagiioo markaa xataa danaa ilaa uu soo dhawaaday min rasuuli illahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam faidaa huwa waaba isagoo ninkii yas'alu weydiinaya nebiga can ilislaami islaamka waaba isagoo ninkii nebiga islaamkii weydiinaya faqaala rasuulu llah rasuulka alla markaa wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam khamsu salawaatin salaado shan ah oo fi khamsu salawaatin waa salaado shana buu yidhi ilan islaamkii buu uga jawaabayaa oo marka acmaashii islaamka mabani lislaami alarbaca ayuu u sheegaya markaa nabigu waxau yihi khamsu salawaatin salaado shan a weeyi oo fi lyawmi waallayla habeenkii iyo maalintii la tukanayo ama maalintii iyo habeenkii faqaala waxau yihi hal calaya dushayda ma ahaaday hayruhuna salaadaha shanta a waxaan ahayn ma layga rabaa qaala nabigu wuxuu yihi laa maya ilaa an tatawaca inaad sunaysato mooye laba way ku banaan tahay oo idqaamu ixda saaayni fi taa yani labada sacood midkood in taada lagu idqaamo oo la ydhaha ilaa an tatawaca iyo taada hore in layska khasfiifiyo min baabi xadfi ixda saaayn oo la ydhaho ilaa an tatawaca wowda mooye taada aan la idqaamin iyo labadaba idqaam lasku dhacay qaala waxau yihi markaa nabigu laa maya ilaa an tatawaca inaad iska sunaysato mooye yacni dee salaadihii sunayaashii rawaatibkii iyo inaad raacsato mooye faralkii waa shantaa wakti uun iyo wa siyaamu shahri ramadaana bisha ramadaan waxa weeyaan soomkeeda iyo waxa weeyaan shahru ramadaan soomkeeda qaala waxau yihi hal calaya gayruhaa gayrkeed ma layga rabaa hal calaya korkayga ma ahaatay kayruhaa ama kayruhu dhe qaala waxau ihi hal calaya dushayda may ahaatay kayruh soomkaa bisha ramadaan waxaan ahayn miyaa layga rabaa qaala waxau ihi laa maya ilaa an tatawaca inaad sunaysato oo soomkii sunayaasha aada raacsato mooye faralkii intaasuu kaaga dhan yahay soomku wadakara waxaan uu sheegay nabigu lahu ninkii wadakara wuxuu sheegay lahu ninkii rasuulullah rasuulka alla wuxuu sheegay sala allahu calayhi wasalam azzakaa zakadii ayuu sheegay oo faqaala markaa waxau yihi hal calaya dushayda ma ahaaday hayruhaa zakadan waxaan ahayn miyay dushayda ahaatay faqaala markaa nabigu wuxuu ku yihi qaala markaa nabigu wuxuu ku yihi sala allahu calayhi wasalam laa maya ilaa an tatawaca inaad iska sunaysato mooye sadaqaad inaad iskala baxda mooye wax kaloo lagaa rabaa ma jiro walidalika culimadu halkaa waxay ka qaateen laysa fi lmaali xaqun siwa zakaa sida imaam nawowi sharxa saxiix muslimka uu ku sheegayo xadiidka marka uu sharxayo ee aimada uu kasoo naqlinayo inaan maalka xaq aan zakada ahayn laga dalbi karin walidalik dowladaha islaamku markii ay dayaceen zakadii sharciga ahayd dadka inay ka ururiyaan qofkii maal haysta zakagoysa maxay halkii sakada ku bedelay cashuur bay dee ku bedelay albaab walbana soo daraan oo cashuur yani garaacaan si albaab walba soo taagan marka macnaha waxa weeye shay kasta oo sharciya oo laga tago iyo halkiisi waxa bedelaya waxaan sharci ahayn xaaraan sunna haddii laga tago bidcaa bedelaysa tawxiid haddii laga tago shirki baa bedelaya xalaashii sharciga haddii laga tago xaaraan baa bedelaysa markaa dadka waxay ahaayeen inta la tandiimiyo in zakada sharciga ilaahay ku waajibiyo wixii maalkiisu uu nisaabka gaadho intaan laga duro taasaa masaalixda caamka ee dawladda iyo ummadda iyo shacabkaba wuxu taraysa waayo shaki ma laha in dawladdu dee masaalixda caamka ee ummadda ay tahay inay waxugu qabato waxqabadkiina dee ummaddan in wix iyaga maalkii laga laga soo qaado waa arrin daruuri ah laakiin maalka laga qaadaya si uu sharci u noqdo zakaduun inay tandiimiyaan ay hadeeyaanba way dadka qaadaan qaala waxa uu yihi markaa faadbara arajulu ninkii waa jeedsaday ninkii markaa waa jeedsado waa tegey walxaal huwa isagu yaquulu uu leeyahay wallaahi baan ku dhaartee laa aziidu ka kordhin maayo calaa haada intaa ka kordhin maayo walaa anqusu minhu kana nuqsaamin maayo wallaahi intaa kana kordhin maayo kana nuqsaamin maayo faqaala rasuulu llah rasuulka alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam aflaxa in sadaqa hadduu run sheego waa liibaani alla ilaahi ninkaasi waa liibaanay hadduu rumeeyo hadalkiisa uu ka run sheego wa fii riwaaya riwaayada kale waxaa ku sugnaa qaala inuu yihi faqaala rasuulu llah rasuulkii alla wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam aflaxa waa liibaanay wa abihi aabihiyo in sadaqa walle hadduu rumeeyo aabihiyo waa liibaanay aw dakala aljannata ama jannadii ayaa u galay wa abiihi aabihiyo in sadaqa hadduu run sheego hada alxadiid riwaayadan طalxat ibn cubayd طalxa ibnu cubayd illah yani waxaan lagu sheegin arkaanulislaamkii xajka laguma sheegin oo xajkii sidaa arkaysaan waa salaadii iyo soomkii iyo zakadiiuna xajkii laguma sheegin riwaayaadka kale qaarkoodna zakada ayaan lagu sheegin qaarkood soomka ayaan lagu sheegin haddana waxaad moodaa islaamkii macnihiisiba inuu intan ku dhan yahay mana dhama oo imaka riwaayadan oo kale de xajkii baa ka maqan waxaa markaa culimadu ay kaga jawaabeen sida qaadi ciyaad iyo kayrkii jawaab uu kusoo koobay abu camar ibn salaax bi qawli wuxuu yihi laysa hada biikhtilaafin saabirin min rasuuli illah bal huwa min tafaawuti ruwaati fi lxifdi waaldabti waxa uu yihi ibnu salaax kusoo koobay ajuubadii culimada arrintani maaha khilaaf nebiga kasoo fushay khilaaf nebiga kasoo fulay ma aha oo marna nebigu uu ku darayo riwaayaadka qaarkood qaarna uu ka dhimayo bal huwa min tafaawuti ruwaati fi lxifdi waaldabti laakiin arrintaasi waxay ka timid ruwaadda xadiidka soo warinaysa ee xadiidkan soo xambaartay ayaa ku kala duwan xagga xifdiga iyo dabdiga xadiidka faminhum man qasara faاqtasara calى ma xafidahu faأddaahu walam yatacarad lima zaadahu gayruhu binafyin walaa isbaaq ruwaaddii waxaa ka mid ah qaar intay ka gaabiyeen inay xadiidkii wada xafidaan ka gaabiyey iyagu oo dabadeed ku gaabsaday intii ay xafideen intii uun gutay marka oo waxa weeyaan soo wariyey oon u banbixin wixii kayrkood ay ziyaadiyeenna diidmo iyo sugid midna aan ugu banbixin bimacnaa riwaayaadka kale ziyaadada ku jirta manay diidin manay sugin laakiin iyagu intay dabdiyeenay xafideen unbay soo wariyey wain kaana iqtisaaruhu calaa dalika yushciru bianahu lkullu walow yani haben la moodo gaabsiga uu raawidu ku gaabsanaya intii uu xafiday uun in arkaanul islaamkiiba intaasun ay dhammaanteed tahay haben la moodo laakin faqad baana bima ataa bihi gayruhu min aiqaat ana dalika laysa bilkuli laakiin ziyaadada iqaada kale ruwaadda kale waxa weyaan iqaadii ziyaadada ay la yimaadeen ee riwaayaadka kale ayaa ay ku caddaatay arrintan hore ee raawidan uu weriyey inaanay ahayn arkaanul islaamkii oo dhan oo wax ka dhimaayeen wa ana iktisaarahu calayhi kana liqusuuri xifdihi can tamaamih iyo yani raawidan arkaanulislaamkii qaar kamiduu soo wariyey yani iktisaarka iyo gaabsashada intaa uu ku gaabsaday inay ahayd liqusuuri xifdihi can tamaamih isaga xifdigiisii oo ka gaabtay inuu wada xafido markaa biikhtisaar waxa weeyaan uun yani riwaayaadkan kala duduwan ee arkaanulislaamkii qaarba in gaara ay sheegeen waxay ku dhantuun arkaanulislaamku isku tagga riwaayaadka marka laysku jamciyo ayaa ay taam noqonayaan mabaanidii islaamkai afarta ahayd khulaasadana way isdhammaystirayaan macnaha waxa weeyaan riwaayaadka qaarkood ay uga maqan yihiin waxa weeyaan bacdu alarkaanna waa ruwaada oo wada xafidin oo raawi walba intii u xafiday un u wariyey wayaan macnuhu ishkaalka kale aflaxa yani aflaxa in sadaq yani waa liibaanay hadduu ninkaasi run sheego macnaha waa liibaanay oo waa muflix man ataa bifaraa'id wajtanaba almaxaarim yacni qofka muxaramaadkiina ka dheeraada waxyaabihii faraa'idii lagu faral yeelayna la yimaadaa dee waa liibaanay ninkana sidaad arkaysaan dee waajibaadkii uun oo riwaayadan xadiidkan aynu sheegnay weliba waajibaadkii qaarkood ha ka madhnaadaan ooyaanay ku dhammaystiraan dee riwaayaadka kalaa dhammaystiraya marka calaa kulli maqsuudka ninkani waxa weeyi anuu waajibkaan ku gaabsan oo sumaysanba maayo marka aflaxa in sadaq waa xaqiiqo oo qofku haddii waajibaadkii la faray oo dhan la yimaado muxaramaadkii laga reebay oo dhanna ka tago aflaxa dee waa liibaanay qofkaas qofkaa falaaxa iyo liibaantu waa u sugan waayo nabigu sala allahu calay wasalam xadiidkii uu ka warinayay ilaahay subxaanahu watacala xadiidu lqudsigii maxaa u rabbi lahaa wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima aftaradtu calayh yacni addoonkaygu iguma soo dhowaado waxaan ka jacayl badanahay ama aan ka jeclahay faraa'ida aan ku faral yeelay bimacnaa waxaan ugu jecelahay addoonkaygu inuu igu caabudo waa faraa'ida aan ku faral yeelay dabeed waxa uu rabbi lahaa walaa yazaalu yataqarabu ilaya bilnawaafili xataa uxibba marka halkan waxaa laga fahmayaa nawaafisha iyo sunantu waa rifcatu darajaat addoonka darajooyin baa kor loogu qaadaya yacni waxa weeyaan qofka sunanta iyo waxa weeyaan nawaafisha uu la imanayo darajooyin baa kor loogu qaadaya laakiin faraa'ida iyo waajibaadka inuu la yimaadaa jannada way u waajibinaysaa naartana way ka badbaadinaysa naartana way ka badbaadinaysa yani alityaanu bilfaraa'id walijtinaab can ilmuxaramaat laakiin sunanta iyadu dee darajooyin zaa'ida ayuunbay kor ugu qaadi lahay xadiidka daahirkiisa waxaad moodaa aabbihii in lagu dhaaranayo oo aflaxa waa liibaanay wa abihi aabbihiiyo in sadaqa sidii wax aabihii lagu dhaaranayaad moodaa laakiin xaqiiq ahaan dhaar ma aha waxay culimadu yidhahdeen hada mima yajri cala alalsina wajarat bihi caadatuhum walaa yuqsadu bihi tacdiim yacni wa abihi iyo ereyada lamidkii oo waxyaabaha carabkooda iskaga dareeray caadadana u ahayd inay kusoo halqabsadaan dhaar iyo weyneyna aan looga qastay walidalika ya imaamu nawowi sharaxiisa wuxuu ku lahaa oo u yidhi wannahyu inama warada fi man qasada xaqiiqata alxalfi lima fiihi min icdaami almaxluufi bih yacni waxa nahyigu ku soo arooray oo la diiday waa cidda u qasada xaqiiqata alxalf dhaartii dhabta ahayd qofka u qasada yani inuu aabihii ku dhaarto oo dee nabigu sal alay slam wafidu man kana xaalifan falyaxlif billahi aw liyasmut yani ruuxa dhaaranaya ilaahay ha ku dhaarta ama afkiisa ahay marka waxa uu imaamu nawowi waxaa nahyiga looga jeedaa oo ku soo arooray fi man qasada xaqiiqata alxalfi dhaarta dhabta ah qofka ula qastaya lima fiihi min icdaami almaxluufi bih waayo dhaarta waxaa ku sugan cidda lagu dhaartay weyneyn la weyneynayo wa mudaahaatihi yani bihi allaha caza wajal iyo in lagu shabahayo ilaahay subxaanahu watacaala ma arkas idan yani aflaxa wa abiihi wa abiihi waa kelmad halhays u ahayd carabtii hore oo carabkoodun ku dareertay yani aabihii iyo arrinku waa sidaa waa halhays laakiin xalfi iyo dhaar loogama jeedo lagumana tacdiiminayo marka waxay muxarab noqonaysaa wa abiihi in la yidhaahdo marka loola qastayo dhaar iyo weyneyn waayo waxaa la yidhi macnaha dhaartiina waa cibaade eh waxaa ku jira macna tacdiim tacdiimkuna waa macaanida cibaadada ilaahay un baana xaquleh oo ilaahay marka lagu dhaaranayo asmaadiisa ama sifaadkiisa dee waxaa loola qastayaa litacdiim in lagu weyneeyo rabbi marka mar haddaan waa abiihi maanta dhaar iyo tacdiim midna aan loola qastayn waxaa la yidhaha waa mima yajri cala alalsina waa iska halhayn wax carabkooda ku dareeray oo ay kusoo halqabsan jireen marka lidalik yani qofku kelimaad halhays inuu usoo qabsaday oo aanu tacdiim iyo dhaar uga jeedin waxa weeyaan dee nahyigu tan kusoo arooray taa ma aha ee waa marka dhaartii looga qastayo lana tacdiiminayo baabun buniya alislaamu calaa kamsin waxa uu baabkana ka hadlayaa islaamka in lagu dhisay shan tiir can ibni cumara can ibni cumara cabdillaahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma isagii abii baa la raalli ka ahaadee can inabiyi nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nabigu yidhi buniya alislaamu islaamka waxaa lagu dhisay calaa khamsin shamsi calaa an yuwaxad allahu ka bedeluu khamsada calaa an yuwaxad allahu ilaahay in la keliyeeyo ayaa lagu dhisay iyo wa iqaami asalaa salaada oogideeda iyo wa iitaai zakaa zakada bixinteeda iyo wa siyaami ramadaana bisha ramadaan soonkeeda iyo walxaji xajka iyo xaj faqaala rajulu nin baa waxa uu yidhi alxaji wa siyaami ramadaana xajka iyo soonka ramadaan faqaala markaa ibnu cumar waxa uu yihi laa maya siyaami ramadaana walxaji ramadaanka soonkiisa yani soonka bisha ramadaan iyo xajka haakadaa sidaasi ayaa samictu aan uga maqlay min rasuuli illah rasuulka alla sidaas aan uga maqlay sala allahu alayhi wasalam markaa ibnu cumar raawida maxaa uu ku diiday yani ninkani waxa uu ku yidhi alxaji wa siyaami ramadaan taqdiimu alxaji cala sawm ibnu cumarna waxa uu yihi maya siyaami ramadaana walxaji taqdiimu sawmi cala cala alxaji sidaasaana nabiga uga maqlay ayaa ibnu cumar u yihi sala allahu alayhi wasalam yani waxay daliil u tahay sida ay waxa weeyaan ruwaadu xadiidka nebiga ay ugu dadaalayaan inay sidiisa usoo naqliyaan biduuni ziyaatin walaa nuqsaan iyagoo waxna ku darin waxna ka dhimin baabun ayu lislaami khayr baabkana waxa uu ka hadlayaa ayu lislaam ay ayu khisaali lislaam islaamka khisaashiisa iyo sifaadkiisa iyo acmaashiisa seebaa khayrun ugu khayr badan yani acmaal lislaam waa mutafaawit sida iimaankuba mutafaawid yihi waayo waxaynu ictiqaadsanahay ana aliimaan yatafaawat yaziidu wayanqus inuu iimaanku dee kala sarreeyo oo ziyaadiya nuqsaan buu uleeyahay iimaanku waxa uu ku kala sarreeyaana waa bitafaawuti alacmaal kala sarraynta acmaashuba ay kala sarrayso oo mar kastoo camal jaliil oo faadila aada la timaado iimaankaaguna waa weynaanayayo dicirku u baxaya marka had iyo jeer acmaashu waa min musama aliimaan horena waa ti inoo soo martay in acmaasha iyo cibaadaadka laguba itlaaqo inay iyada lafteedu iimaanku tahay wamaa kana allahu liyudiica iimaanaku iyo xadiiskii kale nabigu sal ly wasalam ina soo maray ee tilmaamaya acmaashu in waxa weeyaan ay iimaanka ka mid tahay xadiiskii tilmaamaya acmaashu inay iimaan ka mid tahay muxuu aha axsan alimaanu bidc wasabcuuna shucba ama bidcu wasituuna shakun min araawi bidcun wasituuna shucba marka waxa wey faaclaha ama faafdaluha qawlu laa ilaha ila allah waadnaha imaatatu ladaa can ariiq walxayaau shucbatu min aliiman yani xadiidku acmaasha wuxuu ku tilmaamay iimaanka inay kamid yihiin waxa ui iimaankii waa dhowr iyo toddobaatan ama dhowr iyo lixdan qaybood waxa ugu sarreeya kelmada tawxiidka waxa ugu hooseysa wadada oo dhibaatada laga leexiyo xishoodkuna iimaanku kamid yihi marka acmaasha noocaas ee xishoodkii leh oo wadada oo dhibaatada dariiqa muslimiinta ay marayaan laga leexiye leh oo yani kelimadii tawxiidkoo lagu dhawaaqa leh acmaasha noocaasa nebigu waxa uu ku tilmaamay inay yihiin min shucab aliimaan yani shucab aliimaanna ay kala sarreeyaan oo tafaadul iyo tafaawud ay leeyihiin can cabdillahi bni camrin waxaa laga wari radia allahu canhuma isagii abi baa la raalaakaaday ana rajulan inin saala u weydiiye rasuula allah rasuulka alla sala allahu alayhi wasalam oo muxuu yihi ayu lislaami ay ayu khisaali lislaam islaamka khasladihiisa iyo acmaashiisa teebaa khayrun ugu khayr badan khayr markaa de waxa la yidhi waa afcalu tafdiilo asalkeedu dee akhyar buu ahaa dabadeed hamzadii baa loo tuuray litakfiif marka waxaa soo hadhay sacdi oo saakir walaa yumkinu nutfu bisaakinin yani luqada carabiga shay saakin oo reebana laguma dhawaaqi karo marka sukuunkii qa'da ayaa waxa weeyaan maya fadxadii ya-da ila waxa soo hadhay qa saakina iyo ya maftuuxa marka fadxatulyaa waxaa la yidhaha idaa faqada saxiixu xarakatan laa ya'kudu xarfu lcillati xaraka haddii xarfu saxiixu xarako waayo xaraf saxiixoo fayey xarfu cillow xaraka ma qaadan karo xaquma le waxa ka mudan xarafu saxiixa marka dee ya-dii oo xarfu cillo a farxaysan qa'dii oo xarfu saxiixina waa bilaa xarako waa saakin fadxadii ya-daa loo sooshiye xagga qaada dabeed maxay noqotay khayr marka khayr asalkeedu akyar ayuu ahaa laakiin iclaalkaasaa ku qumay sida sharunba asalkeedii ashar uu ahaa hamsada litakfiif looga suuray marka waa afcalu tafdiil macnuhuna waxa weeye ayu lislaami khayr yani acmaasha iyo khasladaha islaamku uu ka kooban yahay see ugu khayr badan qaala markaa nabigu waxa uli sala allahu alayhi wasalam tucimu acaama cuntada ayaa dadka quudinaysaa u baahan oo aad siinaysaa wataqra waxaad ku akrinaysaa asalaama salaamtana calaa man carafta cidaad garato iyo waman lam tacrif cidaanad garanba maarkas cidaad garanaysuuna wixii samiisha yani salaamtu waa cibaado ilahay baana loogu dhawaada marka qofkaad garanaysuun hala doonane qof aad garanayso iyo ku aanad garanaynba assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ha kala baqayna waxaanad ogaataa salaamtu inay ka mid tahay xuquuqda caamkae muslimiinta isku leedahay xaqu lmuslimi cala lmuslimi sisun maxaa ka mid a idaa laqiitahu fasallim calayh markaad la kulanto salaam markaa salaamtu ibtidaa'an waa sunne laakiin rabbigeeda iyo in la celiyaa waa waajib waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw ruduuha waxaa kaloo ina soo martay salaamta faafinteedu inay tahay waxyaabaha maxabada keena yani laa tadkulu ljanata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu alaa adulkum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afsuu salaama baynakum saas ina soo maray baabuna alislaamu yahdimu maa qablahu walxaju walhijratu baabkana waxa uu ka hadlayaa alislaamu yahdimu maa qablah islaamku inuu dumiyu baabi'iyo wax alla wixii ka horreeyey walxaju walhijratu yahdimaani maa qablahuma yani waxa u qadaran xajka iyo hijraduna way dumiyaanoo waa baabi'iyaan wixii ka horreeyey yani ilaahay aataam iyo dunuub qofka wixii u hormaray wuu kaga maydhaa islaamnimada iyo hijrada iyo xajka can ibni shumaatata almahriyi ibni shumaate waxaa laga wariyey almahriyi ee reer mahre loo nisbeeyey yani waa mandiqo ka mid a min manaaqiq ilyaman qaala inuu yihi xadarnaa camra bni alcaasin xadarnaa waxaanu u nimid camra bni alcaas camar ibnu alcaas ayaanu u nimid radia allahu canhu ilaahay raalaa ka ahaadee walxaal huwa camar fii siyaaqati lmawti mawta ama geerida kaxaynteedii uu ku sugan yahay siyaaqati lmawt waa sakaraadkii yani isagoo xarbiyaya oo kaxayntii geerida yani dee xaggii aakhira loo kaxaynayo sakaraati mawtkii ku sugan ayaanu nimid camar ibnu alcaas fabakaa markaa camar waa ooyey tawiilan in dheer yani oohin dheer ayuu ooyey waxawala waxa uu duway wasahu wejigiisiina ila aljidaar wejigiisiina xagga gidaarka ayuu leexiyey fajacala waxa uu gudagalay ibnuhu inakiisii cabdillaahi ibnu camar yaquulu inuu ku yidhaahdo yaa abataah aabbahayo amaa basharaka rasuulu llah rasuulka alle miyaanu kuugu bushaarayn bikada waxaas amaa basharaka rasuulu llah rasuulka alle miyaanu kuugu bushaarayn bikada waxaa yacni waxa uu gudagelay camar ibnu alcaas inakiisii inuu aabbihii rajo geliyo uu ku yidhaahdo aabbahayow rasuulku miyaanu kaa kuugu bushaarayn oo aanu kaa kuugu bushaarayn yacni waxa uu doonay inuu rajo geliyo waayo waxaa la yidhaha addoon yani marka uu caasiyada iyo caafimaad qabka ku jira balaaya ana hayay waxa uu noqonayaa oo sunna ah bayna alkhawfi waalrajaa waa inuu udhaxeeyo cabsi iyo rajo weliba cabsida uu farabadiyo laakiin marka addoonka lasoo doono ee sakaraat ulmowt iyo siyaaqada mowtka uu ku sugan yahay xaaladda noocaasa waa inuu ruuxu farabadiyo rajada ilaahay uu ka qabo malihiisana waa inuu wanaajiyo waayo ilaahay wuxuu yihi anaa cinda danni cabdii bi yani addoonkaygu wuxuu iga malaysuu iga helaya markaa si aada male wax wanaagsan ilaahay uga hesho xaaladda noocaaseed aragtay inaanad baxayn jaanibka rajada ayaa la xoog badiyaa si aad ilaahay wax wanaagsan uga hesho malaha waa la wanaajiya sidaa darteed ayaa cabdillaahi ibnu camar aabbihii waxa uu doonay inuu rajo geliyo oo uu xasuusiyo fadaa'ishii uu lahaa ee nebi maxamed ugu ballan qaaday markaasuu yihi aabbahayow kaa iyo kaa iyo kaa miyaan lagugu bishaarayn qaala markaa waxa uu yidhi raawidu fa aqbala biwajhihi wejigiisii ayuu nala soo qaabilay camar ibn alcaas faqaala markaa waxa uu yidhi ina afdala maa nuciddu waxaanu tirsanno waxa ugu fadli badan waxaan maanta xisaabsanno inu ilaahay la hor tagno waxa ugu fadli badan shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu llah qirista aanu qirsannahay ilaah xaq lagu caabudaa inaanu jirin alla mooye nebi muxamedna rasuulkii ilaahay ummadda u soo diray inuu yahay allahu akbar yacni saxaabadii rasuulku markay sidaa yihiin yacni camar ibn alcaas oo fadaaishiisa aada garanaysaan markuu hadalkaa leeyahay inakana maxaad inoo malaysa inakoo aan waxba camal iyo cibaado badan lahayn baabaynu isqaadan oo laga yaabaa ruuxu shanta wakti hadduu tukado inuu islaamo cidiba kaama sarray saxaabadii rasuulkuna waa kuwa yacni markii inankiisi uu ku yidhi bishaaraadkii nebigu kuwa miyaanay ahayn ayaa intuu soo toosay wuxuu yidhi ina afdala maa nuciddu shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llah waxaanu tirsanno onu ku xisaabtanno waxaanu tirsanayno waxa ugu wanaagsan shahaadateyn tawxiid ayaa ugu qiimo badan waxaan xisaabsadoon ilaahay agtiisa isidhaahda malaha waa ku nabadgeli waxa uli markaa camar inii anigu qad kuntu waxaan aha calaa atbaaqin xaalada alaatiin saddexa atbaaq waa alaxwaal walmaraaxil waa xaaladaha iyo maraaxilta qofku uu maro ilaahayna waa kii aayadda qur-aankaa ku lahaa latarkabunna abaqan can abaq ay xaalan bacda xaal yacni waxaad mari doontaan xaalad xaalad ka dambaysa yacni maraaxil kala dambaysa ayaa mari doontaan dee waa maraaxil insaan waa candhuuf waa calaqa xisir yaroo dhiiga waa mudqa yani waslad yaroo hiliba waa insaan mukhallaq oo xubnihiiyo jawaarixdii loo unkay waa nafqi ruux oo nafqi oo lagu afuufay wahaakada yani maraaxilta insaanku uu marayo baa ilaahay ku tilmaamayo u lahaa latarkabunna abaqan can abaq waxaad mari doontaan xaalado kala dambeeya ay xaalan bacda xaal maraaxishaa kala dambeeya marka aabaq walabaaq waa almaraaxil walaxwaal macnuhu markaa waxa uu yahay waxa uu yihi markaa camar ibn alcaas inii anigu qad kuntu waxaan ahaa calaa atbaaqin xaalado alaatin saddexa saddex marxaladood baan soo maray saddexdii marxaladood baa uu sheegayaa marka waxa uu yihi laqad ra'aytunii waxaan is arkay laqad ra'aytunii waan is arkay walxaal baan is arkay maa axadun anu qofna ashaddu bugdan aanu iiga naciibsha badnayn lirasuuli illaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalama minii aniga waxaan is arkay gundooy soo martay iyadoo nebi maxamed qofna iga necbay walaa axabba ilaya oo qofna aanu iga jeclayn aniga an akuuna inaan noqdo qad istamkantu minhu mid nebiga gacanta ku dhigay inaan noqdo makansaday oo fakataltuhu aan dilo yacni wuxuu yidhi xaalad waxay soo martay qofna aanu nebiga iga necbayn qofna aanu iga jeclayn inaan nebiga intaan gacanta ku dhigo kaw kaga siiyo waa gaalnimadii falow midtu haddaan ku dhiman lahaa buu yihi calaa tilka alxaal xaaladaa markaa haddaan ku dhiman lahaa lakuntu waxaan ahaan lahaa min ahli nnaar dee ahlu naar baan ahaan lahaa haddaan xaaladaa ku dhinto falamaa jacala allah ilaahay markuu yeelay alislaama islaamka fii qalbii qalbigayga ilaahay islaamnimada markuu geliyey ataytu nabiya nabiga ayaanu imid sala allahu calayhi wasalam oo faqultu waxaan idhi ubsud iisoo fidi nebi allow yamiinaka midigtaada nebi maxamedow iisoo fidi faliubaayicka aan kula ballamo oon kula baayactama waxaan ku yidhi nebi allow midigtaada iisoo fidi islaamka aan kugula ballamee fabasata yamiinahu midigta ayaa nebi maxamed usoo fidiyey sala allahu calayhi wasalam oo faqabadtu yadii gacantaydii baan qabtay dib u ceshay qaala markaa waxau yihi nebigu maa laka yaa camru camarow maxaa kugu dhacay adaaba gacanta iisoo fidi lahaaye maxaa kugu dhaceed u ceshatay qaala waxau yihi qultu waxaan idhi aradtu waxaan doonay rasuulkii allow ana ashtariطa shardi sharad inaan dhigto ayaan doonay qaala waxau nabigu yihi markaa tashtaritu bimaada maxaad yani sharad ka dhigana waxaad shardisanaysaa shardigaagu waa maxay qultu waxaan idhi an yugsara lii in la ii dembi dhaafo waxa uu yihi nabigu tashtaritu bimaada camarow shardigaad dhiganaysaa waa maxay qultu waxaan idhi markaa an yuktara lii in la ii dembi dhaafo wax allo waxaan dembi hore u galay in layga dhaafo ayaa sharadi ah qaala nabigu waxau ihi amaa calimta camarow miyaanad ogey ana alislaama in islaamku yahdimu uu dumiyo maa kaana qablah waxalla wixii ka horreeyey fii bacdi riwaayaat yajubu maa qablah wixii ka horreeyeyba inuu gooyo islaamka ama tirtiro miyaanad ogey oo ruuxu mar hadduu islaamo waxalla wuxuu hore u galay inuu ka maydhay miyaanad ogeyn wa ana alhijrata in hijraduna tahdimu ay dumiso ay dumiso maa kaana qablaha wixii ka horreeyey hijrada la hijroodaana waxalla wixii ka horreeyey inay duminaysa miyaanad ogeyn wa ana alxaja in xajkuna yahdimu maa kaana qablah wixii ka horreeyey uu duminayo miyaanad ogeyn wuxuu yidhi saddexdaa arrimoodba camarow miyaanad ogeyn wixii ka horreeyey inay baabi'iyaan oo dumiyaan oo ilaahay ku dhaafo oo hijrada iyo xajka iyo islaamnimada mid walba wixii ka horreeyey inuu dumiyo oo u baabi'iyo miyaanad ogeyn waxa uu yidhi markaa wamaa kaana axadun xaaladan iyada ah wamaa kaana axadun ruuxna ma ahayn markaa axabba ilaya mid iga jecel min rasuuli illaah rasuulka alle qofna igama jeclay bal xaaladda e yacni waxaa soo martay wakti aan cidi ka necbayn laakiin xaaladani wamaa kaana axadun axabba ilaya min rasuuli illaah qofna ma ahayn nebi moxamed mid iga jecel cidina nebiga igama jeclay anaa ugu jecla walaa ajalla cid igaga weynaydna may jirin fii cayni ishayda minhu nebiga yacni ishayda wax nebi moxamed kaga weyna ma jirin oo nebi moxamed baa ugu weynaa fii cayni yani mahaabatan lirasuuli illah waan weynayn jiray wamaa kuntu mana ahayn utiiqu mid kara yani wamaa kuntu utiiqu manaan kari jirin oo maba awoodi jirin an amlaa inaan ka buuxsado caynaya labadayda indhood minhu nabiga sala allahu alayhi wasalam ijlaalan lahu weyneyn aan weyneynayana indhahayga kamaan buuxsan kari jirin oo xataa si fiican umaan eegi jirin waa idinka arkay yani qofku cidda u xurmaynaya macallin ama waalid waxaa laga yaabaa kor si fiican indhaha inaan uga buuxsan karin waayo oo dee mahaabadiiyo ixtiraamka qalbiga ayaa raadkeedu indhahana u saameynaya ilan jawaarixda oo dhan ka maamula waa qalbiga qalbiga waxa ku jira unbaa xubnuhuna ay siinaya marka qofkan qalbigaaga markay ijlaal iyo haydadi ugu jirto indhaha adi kama buuxsan karto marka waxa uu yidhi walaa jalla fii caynii minhu wamaa kuntu utiiqu an amlaa caynaya minhu ijlaalan lahu maan awoodi jirin inaan indhahayga ka buuxsado weyneyn aan weyneynaya nebiga darteed walow suiltu haddii lay weydiiyo an asifahu nebi moxamed inaan tilmaamo oon tilmaanta iyo caynkuu yahay suuro ka bixiyana ma aaqtu mabaan kareen hadda nebigaa aan intaan la saaxiibeen la joogeen la rafiiqay haddana sifee haddii laydhaha tilmaankuga waaka yacni maan awoodi kareen waayo dee indhahaba kamaan buuxsan waayo liannii anigu lam akun maan ahayn amla-u caynaya mid indhahayga ka buuxsana minhu nebiga yacni mar haddii sifee la yidhaahdo maan sifayn kareen waayo weligeyba indhahayga kama buuxsan walow mistu haddaan ku dhiman lahaa buudi calaa tilka alxaal xaaladda haddii aan ku dhiman lahaana larajawtu waxaan rajayn lahaa an akuuna inaan ahaado min ahli ljanna ahlu jannaha inaan ka mid noqdo ayaan rajayn lahaa hadeeg xaaladda caynkaasee aada iyo aadka u cajabta badan isagoo ku sugan haddana muu jasmin oo muu goyn oo muu odhan ahlu jannaan noqon lahaa sida imaanadii hebel waa iska ahlu janna waa jasmi waa go-aan m muu goyn muu odhan lakuntu min ahli ljanna ahlu jannaan noqon lahaa muu odhan laakiin wuxuu yihi larajawtu waxaan rajayn lahaa waxaad halkaa ka garanaysaa caqiidatu ahli sunna waljamaaca inay tahay laa yuqtacu liaxadin bijannati walaa naar yacni qof mucayana uu taaganoo nool dee janno iyo naar midna uma goyn karti janno uma goyn kartidoo bilaa inxiraafaaba laakiin waad u rajayn kartaa yurjaa laku xataa shahaadada uma jasmin kartid hebel wuu shahiiday waayo allahu aclam yacni qofka ilaahay dartii u dagaalamaya ilaahay baa og laakin waad u rajayn kartaa axsibuhu kadalik yani waan u rajaynaya unbaad odhan karta waayo shahaadada lafteedu haddaad jasmiso dee waa jannadii ood yani uga markaatikacday ay lamid waayo shahiidku dee waa min ahli ljanna sidoo kale naartiina yani qofka inaad uga baqdo oo tidhaahda akhshaa calayhi waan uga baqayaa mooye hadduu kufri iyo waxaa ku dhi akhshaa calayh waan uga baqayaa inaad tidhaa mooye waa ahlu naar bilaa beriinku toobadkeena adiga kaa wanaagsan marka calaa kullin narjuu lilmuxsin wanakaafu cala almusii ka wanaagga sameeyana waynu u rajaynaynaa jannada ka xumaanta sameeyana waynu uga baqaynaa naar midna jaziin mayno oo dee yani keyrka iyo wax maqan ilaahunba og marka hebelkii marxuumka ahaa iyo waa marxuumkii yani waa halhays bay noo laakiin waxa weeyaan yaa ku oweysiiye anahu marxuum aw mucadab inuu mucadab yahay oo cadaabba uu ku jiro iyo inuu marxuum yahay yaa ku ogeysiiso waxbay way naga maqan maa marka inaad u rajayso oo tidhahda arju an yarxamahu llah ilaahay baan u rajaynaya inuu naxariisto ood ilaahay dee maqfirad iyo raxmadda u weydiisa mooye laakiin hadalladaa iska marxuumkii iyo maqfuurilahugii dee weli ma hayso yani lasta an qof og ma tihid inuu maqfuur yahay iyo inuu marxuum yahay midna marka waxa uu yihi walow mitu calaa tilka alxaal xaaladdaa haddaan ku dhiman lahaana larajawtu waxaan rajayn lahaa an akuuna min ahli ljanna ahlu janno inaan noqdo ayaan rajayn lahaa uma walinaa ashyaaa dabadeed ashyaa ayaanu maamulnay buu yihi maamulla ayaanu qabanay oo ma adri garan maayo maa xaalii fiiha walla xaalkaygu si uu noqon garan maayo wuxuu yihi dabadeed xaalkaa dabadeed maamul iyo arrima ayaan qabtay oo dee waxa weeyaan khilaafadii islaamka waxyaabo ka mid a ayaa dee meelaha laii dhigo dee khaliifto aha maamulla ayaan qabtay oo maa adri maa xaalii fiiha xaalkaygu si uu yahayna garan maayo waxyaabaha aan maamulay fa idaa ana mitu halkana maxaad ka garanaysa yacni camar ibn alcaas saxaabigii markuu hadalkaa leeyahay dadka maanta talada qabsana maxaad u maray yacni waktigaas oo xukunka iyo talada iyo wax waliba ay ahaayeen cala sharci sharciga ilahay wax ku socda ayaa saxaabigu uu leeyahay uma walina ashyaaa ma adri maa xaalii fiiha ka maanta dhexboodayo u ordaya ee u sacabatumaya ee u kadiya mishingoynaya laga yaabo lix ilaa lix inuu saciyo kursi uun helna xaalkiisa ilaahay allahu aclam bixaali waayo maanta ayaa sharku ka badan yahay oo dhibaatadu ka badan tahay oo sharcigii ilahay iyo diintii ilahay ummadda aan lagu dhaqayn oo yacni munkaraadka iyo mukhaalafaadka ay tiro badan yihin marka maanta ayay kaaga awleysan tahay inaad iska ilaaliso ka taxafuddo sideedabana sunnadu waxay tahay nebigu waxau lahaa innaa laa nucti hada alamra liman sa'ala annaku arrinkan maamulka ma siina ayaa nebigu lahaa qof doono isagu dalba idan yani sideedaba dalabu lcimaara in imaarada la dalbo saxaabadiiyo dadkii wanaagsanaa waa ka ordi jiray inakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakunu nadaamaka yowma alqiyaama xadiidkii saxiixa muxuu ahaa waxaad ku dadaali doontaan maamulka maalinta qiyaamana waa ka nadaamoon doontaano waa ka murigoon doontaan markaa qofka hagaagsani maamulka wuu ka ordaa waayo naftaada xilkeedaanad qaadi karin bal ummadaa dhan qof xilkeedii la saarayna maxaad u maray allahu aclam khaasatan ilaahay markaad kaga daqi weydo eed ilaahay sharcigiisa ku daqi weydo dee xaalkaagu muxuu noqon marka uma walina ashyaaa maa nadri maa adri maa xaalii fiiha waxaad garan kartaa salafka iyo dadkii wanaagsanaa maamulka iyo imaarada siday u necbaayeen ugu ordi jiray iyagoo toosan oo mustaqiimiina maanta oo qaanuunkii wadciga ahaa iyo distoorkii waxa weeyaan kafarada uu meel walba yaallana yani waxa ila qawaaniinta inta badan maanta wax lagu xukumaa caalamulislaami waa qawaaniin wadciga oo gaala ay dejisay waa distoorkii ingiriiska lagu odhanaya lixdankii u dejiyey wax ilaahay rasuulkiisa doona raalli ka yeelma marka calaa kulli dee maantoo sharcigii ilaahay baanu maxkamadaha iyo meelaha garsoorka aanu oolin iyo kitaabkii qur-aanka ahaa maxaad u malayn alla ilahi munaasab waxa ku ah intaad ka fogan karta inaad ka fogaan qofka talada hayana intaad u naseexayn karto aad u naseexayso tira war ilaahay kaga baq umada oo kitaabka ilahay ka baq waxa uu yihi markaa fa idaa ana midtu markaan dhinto haddaan camar ibn alcaasa wuu dardaarmayaa marka falaa tasxabnii yay raaci naayixatun mid baroorataa yay iraaci janaasadayda yacni islaam barooranaysaa yay isoo raaci walaa naarun dabna yuu iraaci oo idan ama dabqaad wax lagu shiday iyo udgoon iyo waxyaabaha lamidka ah ama dab kaloo dee olol kaleba yaan waxa weeyaan lay raacinin faidaa dafantumuunii markaadi aastaan fashunnuu igu shuba calaya aniga aturaaba carada shannan shubid carrada igu roga uma aqiimuu dabeed ku nagaada xawla qabrii xabaashayda hareeraheeda ku nagaada qadra maa tunxaru jazuurun neef geela inta la qalo qadarkeed yani neef geela inta laga qalayo oo wayuqsamu laxmuhaa hilibkeeda laga qaybinayo qadarkeeda inta neef geela inta laga qalo hilibkiisa laga qaybinayo bal hadday yaro ad jooga oo horaha iga dareerina xataa astaanisa bikum ilaa aan idin weheshado si aan idin weheshado oo waanduraanu eego maadaa uraajicu bihi waxaan ugu jawaab celinayo rusula rabbii rabbigay kuwa uu iisoo diro hade yacni waxa uu yidhi markaadi aastaan ee carrada igu rogtaan qadarka intaa leeg iyo ad jooga si aan idiin weheshado oon bal hadda uga fiirsado oon u eego rususha rabbigay iisoo dirayana waxaan ugu jawaab celinayo dee waa malaa'igta loo soo diraye man rabuka waman nabiyuka wamaa diinuka ee qabriga ku imtixaamaya waayo taas waxay daliilu tahay imtixaankiiyo su-aashii qabriga in qofka yani su-aashii qabrigu ay u taallo waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa in dee qofka mar alla markaa carrada lagu rogo dee nafsi iyo ruuxdii usoo noqonayo lasoo sara fadhiisanayo la imtixaamayo sidoo kale qofku hareerihiisa waxa ka dhacaya inuu dareemayo ila nafsi way usoo noqoto oo xadiiskii kale bukhaari muxuu ahaa wainahu layasmacu qarca micaali mar alla marka xabaashiisa qofkii laga dareero shanqadha kabahooda waa maqlaya markaa camar maxaa uu yidhi si aan idiin weheshado ilan qofkii waxa hareerihiisa ka jira iyo shanqadhii wuu maqlaya waanu dareemaya marka waxa uu yidhi si aan idiin yaro weheshado oo aan bal rususha rabbigay waxaan ugu jawaabayana uga fiirsado in yari ag taagnaada iyo ag jooga ayaa u yidhi marka qabriga markaa la aaso in yari laisgarab taago ayaa halkaa laga qaadanaya laakiin waxaanay yidhaahdaan talqiinka yaa fulaan ibnu fulaana hebel hebelow idaa jaaaka almalakaani labadii malag markay ku yimaadaan faqul rabbiy allah yani waxaanay suufiyadu yidhaahdaan yani qabriga intuu dul fadhiiso ayuu odhanaya waa talqiinu lmayit markaa labadii malag hadday ku yimaadaan caynkaa iyo caynkaame taasi waxba kama jiraan waayo hadday sunno tahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay nagu hanoonin lahaa oo odhan lahaa talqiintaa sameeya marka inta laga qaadanaya waxay taho keliya qabrigiina lagu lagu fadhiisan maayo waayo aljuluusu cala alqabri waa manhi laakiin xawla qabri ay qabriga hareerihiisa marka in yar in la yaro dara fadhiisanayo qadarkaas ayuunbaa laga qaadanayaayo wax kale in lagu akriyayo laga faa'iidaysan maayo baabu sibaabu lmuslimi fusuuqun wa qitaaluhu kufrun baabkana waxa uu ka waramayaa muslimka caydiisu inay faasiqnimo tahay taacada rabbi oo laga baxo wa qitaaluhu kufrun la dagaalankiisuna gaalnimo inuu yahay anigu kale horma way kala horeyna madaxtana fil islaami soo ma ii bandeeya marka waxa uu yidhi can cabdillaahi bni mascuud waxaa laga wariy radia allahu canhu ilaan allah kaada qaala qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam sibaabulmuslimi ruuxa muslimkaa caydiisu fusuuqun faasiqnimo weeyi fisqigu waa maxay alkhuruuju can taacati araxmaan waa taacada ilaahay taacad ka bax weeyi in muslim la caayo wa qitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun gaalnimo weeyi in lala diriro lala dagaalamaana waa gaalnimo kufrigan ise waa kufrigii camaliga ahaa oo bimacnaa dagaalka muslimiinta lala dagaalamaa waa camalu min acmaali ahli lkufri maarkas yani waa camal kamid a acmaasha kufaarta in lala dagaalamo muslimiinta laakiin muslimkii muslimka la dagaalamay waa waa la gaaloobay oo waa kaafir ma aha kufriguna waa alkufru lasgar saaritaana tirada wa qitaaluhu kufrun ku cad yani kufriga halkan lagu sheegay inaanu fii akbarka ahayn saarifka ayaa sheegaya cinda man aya maqr wain daaifataani min almu'miniina iqtatal eeg hadda mu'miniin baa loo qiray waanay diriireen soo ma ilaahay wuxuu yihi wain daaifataani haddii laba kooxood oo min almu'miniina mu'miniinta kamidii iqtatalu ay diriiraan yacni way dagaalameen iimaanna waa loo qiro ilaahay mu'miniin buu ku magacaabay wain daaifataani min alkufaari mu'min marka waxaad fahmaysaa wa qitaaluhu kufrun inaanu kufrigu ahayn kii weynaayo diinta lagaga baxayay qofku iimaanka ku waayi maayo laakin waa kufri camaliya waa kabiira min alkaba'ir yani waa dembi weyn wey sidoo kale xadiiskii kale muxuu ahaa ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqatil walmaqtulu fi nnaar yani way dagaalameen oo waa birireen seefihii baana iskula baxeen haddana muslimiin baa layidhi kaafira labo ida altaqa almuslimaani bisayfayhima labadii muslim markay seeftii iskula baxaan baabu man axsana fi lislaami lam yuaakad bima camila fi ljaahiliya baabkana waxa uu ka hadlayaa ruuxa islaamka dhexdiisa waxa weeyaan ku wanaag sameeya jaahiliyada wuxuu sameeyey inaan waxa weeyaan lagu qabanayn oon lagu ciqaabayn can cabdillahi bni mascuud waxaa laga wariyey radia allahu canhu ilaahay raallia ka hade qaala inuu yihi qaala unaasun qaala unaasun dad baa yidhi lirasuuli illah rasuulkii alla ayaa dad ku yidhaahday yaa rasuula allah rasuulkii allow an nu'aakadu miyaana lagu ciqaabayaa bimaa camilnaa waxaanu samaynay fi ljaahiliyati jaahiliyadii jaahiliyada waxaa la yidhaha maa qabla alislaam islaamnimada ka hor waxaanu samayn jirnay miyaana lagu ciqaabayaa qaala waxa uu nabigu yidhi amaa man axsana ruuxa wanaag sameeye miya oo minkum idinka idin ka mid a fi lislaami islaamka dhexdiisa qofka wanaag ku sameeya qofka islaamka dhexdiisa wanaag ku sameeya falaa yu'aakadu lagu ciqaabi maayo bihaa jaahiliyada wuxuu soo sameeyey lagu ciqaabi maayo waman asaaa ruuxa xumaan ku sameeya islaamnimada dhexdeediina ukida waxaa lagu ciqaabayaa bicamalihi camalkiisii fi ljaahiliyati walislaami jaahiliyada wuxuu sameeyey iyo islaamnimada wuxuu sameeyeyba labadiiba waa lagu qaban hada alxadiis nabigu sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamay ruuxa islaamnimadiisa wanaajiya intuu islaamo waxaa looga jeedaa alixsaanu fi lislaam an yadkula fi lislaami daahiran wa baatinan kor iyo hoosba islaamnimada inuu soo galo oo kufri calooleed iyo nifaaq iyo gaalnimo iyo wax lamidii uurka aanay ugu jirin oo waxa afka uu ka muujiyo uurkiisa uu ku jiro markaa nebigu waxau yihi qofka islaamnimadiisii hagaajiya ee afka iyo uurkaba islaam ka noqda waxa weeye wuxuu hore u sameeyey lagu ciqaabi maayo laakiin qofka islaamnimadiisii xumeeya ee bimacnaa afkiina islaamnimo ka sheegta uurkiina nifaaq iyo wax kale ay ugu qarsoon yihiin kaasi wixii hore iyo wixii dambeba waa lagu qaban yacni hore jaahiliyadii wuxuu sameeyey iyo intan islaamnimada uu muujisay wuxuu sameeyeyba labadiiba waa lagu ciqaabi ukida bilawali waalaakhir sida riwaayaadka kale ay tilmaameen kii hore iyo kii dambaba waa lagu qaban baabun idaa axsana axadukum islaamahu fakulu xasanatin yacmal waa tuktabu bicashri amhaaliha baabkana waxa uu ka waramayaa midkiin marka uu islaamkiisa hagaajiyo xasano kasta iyo wanaag kastoo uu sameeyo waxa weeyaan waxaa loogu qorayaa bicashri amhaaliha toban laabkeed toban jeer baa loo libilaabaya can abi hurayra abi hurayra waxaa laga wariyay radia allahu canhu ilaa raallah ka hade qaala yudi qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam qaala allahu alle waxau yihi caza qaaliba uwa jalla weynaaye idaa taxadasa cabdii addoonkaygu markuu ku fikiro bian yacmala inuu sameeyo xasanatan wanaag yacni addoonkii markuu naftiisa ugu sheekeeyo inuu wanaag sameeyo faana anigu aktubuha waanu qorayaa baa alla yidhi lahu addoonka xasanatan wanaag baanu qorayaa maa lam yacmal intaanu samaynin haddii uu ku fikiray inuu wanaag sameeyo isagoon samaynba baan wanaaggii u qorayaa faidaa camilahaa hadduu sameeyana faana aktubuha xasanadii waxaan ugu qorayaa bicashri amhaaliha toban laabkeed baanu qorayaa toban jeer baanu libilaabaya waidaa taxadasa hadduu ku fakaro bian yacmala sayi'atan xumaan inuu sameeyana hadduu ku fikiro oo bimacnaa naftiisa ugu sheekeeyo faana aniguba alla yidhi akfiruhaa xumaantii waa u dhaafaya allahu isaga maa lam yacmalaa intaanu samaynin faidaa camilahaa markuu sameeyana faana aniguba allau yidhi aktubuhaa sayi'adii waanu qoraya allahu isaga bimilihaa iyadii oo kalun baanu qoraya yacni sayi-a keliya ayaanu qorayaa oo min fadli illaahi waraxmatih xasanadii waa lagu libilaabi ilaa sabca miati dicf ilaa toddoba boqoloo jeer ay gaadho laakiin xumaanta lagu libilaabi maayo waayo ilaahay raxmad buu kula rabaaye naar kulama rabo wa qaala rasuulullah rasuulka alla wuxu uhi sala allahu calayhi wasalam qaalat ilmalaa'ika malaa'igtiibaa waxay odhanaysaa rabbi rabbigayow daaka kaasi ayuu malagii odhanayaa cabduka waa addoonkaagii rabbigayow oo yuriidu waxa uu doonayaa an yacmala inuu sameeyo sayi'atan xumaan malagii loo wakiishaybaa wuxuu odhanayaa rabbigayow addoonkaagii wakaasoo xumaan buu doonayaa o damacsahi walxaal buu sidaa odhanayaa malagu huwa rabbina absaru bihi uu uga xogogaansan yahay isagoo ilaahay uga cilmi badan ayuu haddana malagii odhanayaa rabbigayow addoonkaagii wakaa xumaanta doonaya faqaala rabbi waxau odhanayaa urqubuuhu bal suga ukaadiya fain camilahaa xumaanta hadduu sameeyo faktubuuha lahu bimilihaa iyadii oo kale un qora hadduu xumaanta sameeyo sayi-a keliya u qora wain tarakaha hadduu xumaanta iskaga tagana faktubuuha sayi-adii waxaad ugu qortaan lahu isaga xasanatan wanaag halkuu xumaanta ka doonayay wanaag ugu bedela haddii uu ka tago waayo rabbi maxau yihi inamaa tarakahaa xumaanta wuxuu uga tegay un min jaraai ay min ajli aniga dartay buu uga tegay cabsidayde wanaag ugu bedela wa qaala rasuulu llah rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalam idaa axsana axadukum miskiin markuu hagaajiye islaamahu islaamkiisa fakullu xasanatin wanaag kasta oo yacmaluha uu samaynayo tugtabu waxaa loogu qorayaa bicashri amhaaliha toban laabkeed baa loogu qoraya ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo jeer la ligin laabo wa kullu sayi'atin xumaan kasta oo yacmaluha uu samaynayana tugtabu waxaa loogu qorayaa bimilihaa iyadoo kalin baa loo qoraya yacni la ligin laabi maayo xataa yalqa allah ilaa ilaahay uu la kulma caza qaalib ahaa oo wajan la weynaaye hada alxadiid waxaa laga qaadanayaa in addoonku marka uu xumaan doone uu ku hamiyo xumaan marka uu ku hamiyo in waxa weeyaan ee aan u samayn halkeedii xasane in loogu bedelayo haddii uu sameeyana inaan la libilaabayna sayi-a keliya loo qorayo haddaba culimadu halkan waxay kala farqiyaan bayna alhami waalcazmi qofka inuu hamiyo xumaantu inay kusoo dhacdo hamigu waa khawaatirta waxyaabaha qalbigaaga kusoo dhaca ee ku dhaafa iyo qofku inuu gaadho alcazmu lmusamim tasmiim intuu goosto inuu ku dhaqaaqo oo xataa asbaabta uu la yimaado oo ay u suuroobi weydo imaa isagoo kari waayey wa imaa mawaanic kaloo ku timid hamigu waa inay kugu soo dhacdon xumaan inaad samayso manaad goosan asbaabteedina umaad marin casmiguna waxa weeye waa tuugii intuu dhaqaaqay goostay inuu gurigaa caawa soo xado sallaantii qaatay gurigii gidaarkii saaray fuulay laakiin shanqar markuu maqlay iska noqday hadda waxba muu xadin laakiin casmi iyo go-aan buu gaadhay asbaabtiina wuu la yimid soo ma haddaba labadaasaa kala duwan kaasoo kale imika la odhan maayo dee xumaan buu ku hameeyo xasanaa loogu bedelay dee isagu seelamuu dhiga asbaabtii oo dhan wuu u maray laakiin waa u suuroobi weyde kaa waxaa la yidhaha waa casmi musamim ah oo go-aan kama dambaysa uu ku gaadhay waxaa la yidhaha daba casmigu waa bimansilati lficli casmiga iyo tasmiimka qofku shayga markuu intuu niyada iyo qalbiga ka gunto oo uu goosto kuna dhaqaaqo waa bimansilati lficl ficilkii buu lamid waxaa loo qorayaa wixii ficilka loogu qori lahaa dembigii waa leeyi waayo dee isagu waxba kama gaabin laakiin marka mujarad alham maskaxdiisa intay wax kusoo dhaceen ay iska dhaafeen dee taa loo qori maayo hadduu ilaahay dartii uga tegayna waxa weeye dee xasano iyo wanaag ayaa loogu bedelaya halka marka alqaadi abubakr ibnu ayib sida imaamu nawowi sharaxiisa uu kaga soo naqlinay mujaladka labaad safxada saddex boqol iyo toban iyo shan waxa yihi alqaadi abubakr ina man cazama cala almacsiyati biqalbihi wawasana nafsahu calayha atima fi ictiqaadihi wa cazmih qofka macsiyadiiyo xumaanta qalbigiisa ka goostee ku talagalaa ictiqaadkaa uu qalbiga ka guntay iyo go-aankaa uu gaadhay waa ku dambaabaya wa qaala alqaadi ciyaad waxa uri sida imaamu nawowi kasoo naqliyey laakina nafsa alisraari waalcazmi macsiya fatuktabu macsiya faidaa camilahaa kutibat macsiyatun taaniya fain tarakahaa khashyata lilah kutibat xasana waxa uu yidhi alqaadi ciyaadna yani israarka uu yani waxa weeyaan ku madax adeygee uu goostee go-aanka kama dambaysta uu ku gaadhay inuu dembigaa sameeyo casmigaa iyo israarkaa laftiisa macsiya oo loo qoraya hadduu marka casmigii ficilkiina u raacana dee waa macsiyo labaad waxa uu yihi hadduu ilaahay dartii uga tagana dee waa xasano iyo wanaag ayaa loo qoray wاnusuusu daalatun cala almu'aakhadati biacmaali اlquluub nusuustuna way tusinaysaa in laysku qabanayo o laysku ciqaabayo acmaasha qalbiga ah sida la isugu ciqaabo acmaal jawaarix acmaasha xubnaha ka dhacda sida la isugu ciqaabo ayaa acmaasha qalbiga ka dhacdana la isugu ciqaabaya acmaalulqalbiga markaa waxaa loo jeedaa ma istaqara fi lqalbi wacazama calayh waa waxa qalbigaada ku sugnaaday ee cazime iyo go-aanad ku gaadhay oo ilaahay waxau yihi ina aladiina yuxibuuna an tasiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira yacni kuwa jecel xumaantu inay mu'miniinta ku dhex faafto waxay leeyihiin cadaab daran adduunya iyo aakhiraba hadda ficil maaha waa yuxibuun waa iraadat lqalbi iyo cazmigi marka waxaa lagu ciqaabay inay qalbigooda ka jecel yihiin xumaanta mu'miniinta inay ku faafto maxabadii qalbiga ay ka jeclaayeen baa lagu ciqaabay soo maa hadda iyagoon jawaarixdii fulinba ayaa maxabadii qalbiga ahayd lagu ciqaabay sidoo kale xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqatil walmaqtulu fi nnaar qaluu hada alqatil ya rasuula allah fama balu lmaqtuul qaala inahu kana xariisan cala qatli saaxibi xadiidkii ahaa labadii muslim markay seeftooda ku kulmaan iyagoo dagaalamaya kii wax dilay iyo kii la dilayba waa fi nnaar yacni waciid iyo goodi adag baa ku soo arooray ilaahay u dulqaato cafiye mooye markaa saxaabadu waxay idhahdeen rasuulkii allow kan qaatilka ee gacantu biiglaha garanay laakiin kan la dilay arrinkiisu waa maxay nebigu waxau yihi inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi isaga laftiisu teella uma dhigan oo dee had muu seexine waxa uu ku dadaalayay walaalkii inuu dilo waa se laga gacan horreeyo marka maqtuulkii muxuu ku ciqaabiye cadaab musa dee casmigii qalbiga soo maaha ficilkii iyo falkii miyuu fuliye isagaaba dee gacantii ku dhacday laakiin haddana wuxuu ku ciqaab mutay inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi marka camalkii qalbiga soo laguma ciqaabin isagoon falkii fulinba de waa lagu ciqaabay marka calaa kullin waxaynu u jeednaa un xadiidka ha u fahmi qofkii isagoo casmi iyo go-aan gaadhay oon waxba isagu iskula hadhin hadday macsiyadii u suuroobi weydo in wanaag loo qoraya hamooda dembigaa loo qoraya marka casmiga musamimka ah iyo qaraarka kama dambaysta qofku ku dhaqaaqa waxa uu la mid yahay fii mansilati lficli ficilkii la mid sidaas sidoo kale aayadii qur-aanka ayada kale maxaa yidhi sanibu kasiira min adan ka dheeraada in badan oo dembiga ka mida waayo ina bacda danni dembiga barhkiis waxaan ujeedaa danniga ama malaha barhkiis waa dembi malhuna de waa shay qalbiga inaad qofka walaalka ahaa ka malaysato xumaan marka waxa uu noqday dembi yacni qofku aasim uu ku noqonayo inaad walaalka xumaan aan dalil lahayn ka malaysato marka calaa kulli waxaynu ujeednaa dee acmaalu lquluub iyo casmiga qofku uu gaadho waa laysku ciqaabayaa sida ficilkaba laysugu ciqaabayo faraq baana u dhaxeeya hamiga marun intu ku soo mara ku dhaafa iyo casmiga iyo go-aanka farqi baa udhaxeeya wallahu aclam